musharaxiinta waxaan leeyahay wax cabsiya inayna idingelin inaad la shaqaysaan waa ciidamadiinnii iyo caruurtiinnii waa walaalihiin ha u dareemina in la caburinayo wax puntland ka suurtoobaya ma aha puntland waa waddan xora dadkoodu ilbax yihiin dimuqraadiyaddana ku dheer tahay waxaan rajaynaynaa marka shaksi walba meesha uu joogo haddii sida loogu talagalay iyo qaabka loogu talagalay uu la shaqeeyo ciidanka ee waxalba inoo hagaagayso ciidan kala duwan ayaa ku jira magaalada ciidamadaas waxaa loo baahan yahay marka in loo arko inay yihiin ciidamo sugaya amniga aan wax kale loo arkin simbal ciidan cid leedahay maaha waa ciidankii puntland weeye musharaxiinta ole ciidan bay wataan waxaan ka codsanaynaa kuna adkeynaynaa in ciidankoodu waddada aanay ku jirin socodka iyo muxuu ahaa kambeynka ay ku ekaadaan guryahooda hubkoodana aanay la bixin haddii ay rabaan inay shaqo aadaan marka waa loo ogol yahay oo ciidankooda waa wadanayaan laakiin inaan suuqa lala mari karin qoryo bilaa sharciga simbol waa intaa waxaan kaloo usoo jeedin lahaa saraakiishuna ay la socdaan furin baa jirta inoo dhow furinta cadowgu fadhiyo halkaa ciidanku dee iyaga hubaysan bay ka yimaadaan marmar eelkooday u yimaadaan waa noqdaan dano badan bay leeyihin oo ka fushadaan waxaanu codsanaynaa iyaga laftirkooda in la xakameeyo oo